shaqana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan oo saaka aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faaqidaadda wararkoodan kaga imaanaya reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa subaxnimo axadda taarikhduna ay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha nofembar labada kun iyo koob iyo labaatanka qodobada barnaamijkaanu ku soo qaadan doono idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha dowladda soomaaliya maxmed cabdulaahi farmaajo oo hambali u diray dhammaan ummadda soomaaliyeed sanadgooyadii ka soo wargartay xilligii la aasaasay golaha aqalka sare ee dalka xilligii la doortay barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxaanu soo kale idiin soo gudbin doonaa saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee gobolka banaadir oo howlgallo ka sameeyey xalayto magaalada muqdisho dhowr degmana soo maray maadaama magaaladu ay marti gelinaysa doorasho waa sidii amniga magaalada muqdisho tallaabooyinka uu qaaday booliiska soomaaliyeed waad maqli doontaan warbixinno ayaanu kaga heynaa arrintaasi iyo waraysi ku saabsan waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal barnaamijkeenna qayb ka noqonaya shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka togdheer gaar ahaan deegaano ku dhow dhow magaalada burco ee gobolkaasi sida ay wax u dhaceen tirada dadka halkaa ku dhintay kuwa dhaawacmay barnaamij ayaana ku soo qaadan doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid noqonaya dad ku howlanaa maanduuriyaha xashiishka iyo khamriga oo lagu soo qababtay howlgal laga sameeyey magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaanu barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa qodobadaasi wax nagu soo kordha waad maqli doontaan farsamada stuudiya koowaad waa maxamed cabdi qalaf iyo xubnaha kale ee la shaqaynaya waxaad inla socodsiinaya barnaamijka maxamed daahir degane ku soo dhowaada dhegeystayaal mar kale iyo mar kale iyo mar kale barnaamijkeena faaqidaadda wararka ee reediyo muqdisho
matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka
waa hagaag dhegeystayaal haddii aanu ku horeyno magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamada booliiska gobolka banaadir ee dowladda soomaaliya iyo kuwa nabad sugidda oo iskaashanaya ayaa howlgal xalaytu ka sameeyey dhowr xaafadood oo ka mid ah dhowr degmo oo ka tirsan magaalada muqdisho waxaana ay soo mareen dhammaan goobaha lagu dalxiiso ee magaalada muqdisho iyadoo howlgalladaasi lagu xaqiijinaya ammaanka suuqa bakaaraha xeebta liido iyo goobo kale oo uu tarabuunku ka mid yahay ayay ciidanku tageen oo howlgalladaasi ay ka sameynayeen haddaba waxaa halkaasi saxaafadda kula hadlay ama kula hadlay warbaahinta qaranka saraakiil ka tirsan ciidanka howlgalladaasi samaynaysay kuwaasi oo sharaxaad ka bixiyey howlgalladan waxa ay ku saabsan yihiin iyo sababta ay caawa isugu soo baxeen goobtan oo ay u yimaadeen suuqa bakaaraha iyo xeebta liido iyo tarabuunka iyo goobo kale
waxaa lama furaan ah in wax laga bedelo meeshaas waxaan halkaan u imiday oo ugu soo magacaabay wax ka bedela deegaanka meesha waxaan leeyahay wax walba badbaadsiina haddii cid ka dhacsatay ay waayeen bulshada waa yimid cid ka dhacsa lehed wata waxaan leenahay raalli ha ahaadaana dad walba meeshay shaqada ka leheedee danaha ay ka lehed ha aado intaa ka badan looma dul qaadan karo bulshadu waa qayliday waa cabaaday waa dhibtootay ka jawaabid sax oo sharciyad ku dhisanaana lalaka rabaa madaxdaynunana amartay aan aad iyo aad eh, ugu faraxsanahay caawa booqashada ayayna soo isaga ka booqatay yufiga iyo la socdo warbaahinta qarankooda ay la socoto ee waxaan leenahay hanala shaqayso si ay u gaarsiiso wacyigelinta dadkii odayaashii waa la hadal saraakiisha meesha deganna waxaan ka codsanaynaa oo deegaanka degan oo xoogga dalka ka tirsan gaar ahaan eh, SNA waxaan mar labaad maskaxda ka codsanaynaa qaarkoodna aan saragnaan leenahay inayna nala shaqeeyaan eh, caqabadaadka dadka ku ah caqabadaha hooyo iyo aabbo maalin walba dhibtoonayo nala sandigyada lagama jawaabi karana waa dhib dowladnimadii waxay ku tahay caqabad marka dadka dowladnimada caqabada ku ah inaan ka horleexino dadka dowladnimada anfacana inaan ku garab siiyo marna horu soco alena warbarta qaranka waxay nagala shaqayso aad iyo aad u mahadsan tihiin maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga iyo taliyaha qaybta iyo qaybta guudo kormeer noogu timid oo iskaashanayna dhammaan waxaan u istaagnay oon rabnaa inaan u tallaabo qaadno wax ka beddelka waxyaabaha ay bulshadu ka cabteen oo halkan ka jira soo dhawaadaan leenahay waxaanan ugu ballama in bil gudaheed isbeddel dhabba uu ka yimid arrintan insha allah tacaala haddii allah awood loo yidhaahdo waxaana lagu gaari karaa iskaashi iyo in loo adkaysto wax meesha ka jiraayo ka dhacay cid kastana waxaan leenahay cidda loo socday adiga ma cid kasta oo wax dhibaato ku ah caqabada waa haddaad adigu dhibaato ku tahay ka dhaf haddaad ku ahayn cidi kuma socoto laakiin maanta waxaa suurtagal ah inaan intaa ka badan loo qaadan karin madaxdeynana ayna amartay in wax laga bedelo deegaanka ay dowladnimada ka jirta waana maxsan soo dhawaada gudoomiye ciidanka iyo taliyaasha la sameeyay
waa ku mahadsan yihiin Eh, taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir masraxa iyo taliyaha qaybta qori eh, cali goof jooge oo cawada booqasho magu yimid aniga taliyaha saldhiga xubna ku jirno haddana taliyihii saldhigii waxaa jira shaqo Eh, waxaan la diyaar u nahay in amniga degmada wax laga qabto maamulka gobolka iyo qaybta wax nagaa gaarsiinay sheekh cabasho ku aadan degmada kaaraan in dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan laga qabto amniga waxaa jira niman tuuga ah oo tuugay wax ku dhacaan waxaa jira ciyaal dhagax tuuro waxaan u malaynaa taasi waa dhammaatay haddeer waxaan la diyaar u nahay in shaqadaasna laga qabto gacmaha isqabsanno waxaa jirtoo kale saraakiil degan gudaha ee doonaysa inay amniga degmada kaara wax nagala qabato iyo tii qaybtii kii gobolka danus waxaan u malaynaa kaara inay dadku farxad eh, ku ba- haddii allah wadili hoongolaa farinta marka aad u diraysa dadka falalka amni darro gacanta kula jira ee degmadan iyo bulshada degmada xaaraan ee adigu aad muudka u tahay ugu dambeyn farinta aad u diraysa maxay tahay?
waxaan ku daraa eh, meesha tuuga ku jiro ama weerar ay ku jiraan inay la soo ogaanaan maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga si gacan loogaga geysto haddii ay la waayaanna kolley qof walba waa la qaban doonaa haddii ilaahay karaama gacantaa lagu dhigi doonaa kana ma ye kana yeeli ma doono waxyaabihii ay habeenadaan samaynayeen waayo markii lasoo qabto toban canigoo war macallin macallimiinta dugsiga ku imaanayso iyo waa dhahay aniga cunugeyga waxaan ma samaynin taasi waa dhammaatay shacabka iyo degmada iyo maamulka degmada iyo shacabka iyo booliis u sheega inay gacmaha is- amniga waxay qabtaan dad kale ama barnaamijkan ka faa'iidaysanayo idaacado badanoo waxaa jira beryahan buunbuuninayay ee, kaaraan barnaamijka ka jiro annagu hadda u jawaabi mayno laakiin shacabka degmada iyo madaxda ee, heer booliis iyo heer degme iyo heer gobolba ayagaa og waxa meeshan ka jiro si dhaba inaan wax u qabanaan la diyaarina haddii allah ugu dirmo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
saraakiisha ciidanka booliiska ee dowladda soomaaliya ayay kaasi ahaayeen dhegeystayaal oo si aad maqlayseenba waxa ay ka warbixinayeen howlgalladii xalay laga sameynaya magaalada muqdisho haddaba wariyaha warbaahinta qaranka maxamuud cabdinaasir maxamed soofeesane ayaa waxa uu ka mid ahaa suxufiyiintii la socotay saraakiisha ee howlgalladaasi ka qayb qaadanaysay wariyaha warbixintan soo socota waxa uu kaga hadlayaa muhiimadda howlgalkii xalay iyo saameynta uu yeeshay iyo weliba dadaaladan amni ee socda faa'iidooyinka laga gaari karo
laamaha ammaanka gobolka banaadir ee dowladda soomaaliya oo gudanaya waajibaadkooda ayaa xalay magaalada muqdisho ka sameeyey howlgalkii ugu ballaarnaa muddooyinkan ee amni xaqiijina kaasoo ujeedkiisu ahaa sidii lagu soo afjari lahaa shaqaaqooyinka yaryar ee mararka qaar sida dilalka iyo dhaca sida dadweynaha howlgalkan oo laga sameeyey degmooyinka hodan howlwadaag yaakshiid kaaraan iyo cabdicasiis ayaa sidoo kale ujeedkiisu ahaa hortegista weerarada qaraxyada iyo nafhaliga ah ee nabadiidka al-shabaabku ay geysan karaan inta lagu mashquulsan yahay arrimaha doorashooyinka waxaa ka horkacayay taliyaha booliiska qeybta gobolka banaadir korneel faarax maxamuud aadan faarax qaro ciidamada oo si taxadar la u baahaya gaadiidka ay shacabku wataan ayaa howlgalkooda ka bilaabay ugu horeyn isgoyska tarabuunka ee degmada hodan sidoo kale qaybaha uu ka kooban yahay suuqa weyn ee bakaaraha sida qaybta dharka daawada masaajidka abu hureyre iyo halka laga raro gaadiidka xamuulka ah ee gobolada aada ayay ciidamadu ku xujiyeen howlgalkooda iyagoo luuqluuq u galaya aaggaasi taliya farxaan qaroole oo markan garabkiisa soo istaagay taliyaha saldhigga booliiska ee degmada howlwadaag gaashaano najiib carab ayaa la wada kulmay in door ahna isla taagay bulsho ay inta ugu badan ahaayeen dhallinyaro ka xoogsato suuqaasi hadda waxaan taagnahay isgoyska cali kamiin degmada warta nabadda ee gobolka banaadir oo ka mida isgoyso dhowr ah ciidamada ammaanku ay caawa ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ciidamada ayaa waxa ay mid mid u baarayaan gaadiidka yaryar ee raaxada iyo sidoo kale midka ay isna dadweynuhu isticmaalaan ee bajaajta loo yaqaano iyagoo dadweynaha si degan ugu sheegaya in ciidamadu ay wadaan howlgallo ee waajibaadkooda qaran ay ku gudanayaan dadka ayaana runtii waxaad mooddaa in si dareen leh ay uga falcelinayaan arrintaas hadda waxaa dhinacayga taagan dhamme xuseen cadceed cusmaan oo ah taliyaha saldhigga booliiska ee warta nabadda ee taliye bal howlgalkan caawa makadis buu ahaa mise waa mid sii socon doona waa mahadsantihiin baahda s n t v iyo warbaahinta qaranka howlgalladan waa howlgallo joogto u socdo oo gobolka banaadir ka socdo gaar ahaan degmooyinka wehlodaag iyo warta nabadda oo aad degmooyin isku xiran ah wada howlgalo kana wada howlgala ammaanka sugidiisa ilaayo iska kaashi muddo dheer socday oo ah taliyayaasha saldhigyadu inay iska kaashadaan siday degmooyinku isku xiran yihiin ammaanka guud ee degmooyinka gobolka banaadir caawa howlgalkeen wuxuu ahaa anaka iyo degmada holwadaag waxaan u diyaargaroobaynaa doorashooyinka soo socdo oo magaalada muqdisho la filaya inay maalmahan ka socdaan oo ka bilowdaan in loo diyaargaroobo doorashooyinkaas ammaanka guud oo la sugu jiraan lagu daro midkan gaarka ah ee arrimaha soo kordhay ah baaritaano lagu sameeyey gaadiid kala duwan iyo dad qaarkood lahaa muuqaalo shaki amni abuuri karay kadib saraakiishii howlgalka hogaaminaysay ayaa sidoo kale la caweeyey xalay shacab ay ka muuqatay dareen ka turjumaya nabad aaminaad iyo u heellanaanta horumarinta ganacsiyadooda oo ay xilli habeen ah si caadi ah u wateen taliyaha qaybta bari ee booliiska gobolka banaadir gaashaanle cali calasow xasan cali goof jooge oo ay wehelinayaan guddoomiyaha degmada kaaraan ciise maxamuud maxamed colow goobe iyo ku-xigeenadiisa ayaa isgoyska fagax uga horyimid taliyaha qaybta booliiska ee gobolka banaadir mas-uuliyiintan ka kala tirsan booliiska iyo maamulka gobolka banaadir oo iskaashanaya ayaa ku soo wareegay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada kaaraan taasoo ay muddooyinkii dambe ka dhacayeen falal iskugu jiray dhac iyo dilal oo ammaanka wax u dhimaya guddoomiyaha degmada kaaraan iyo taliyaha qaybta bari ee booliiska ayaa sheegay inay si dhaqso ah usoo afjari doonaan falalkaasi shacabkuna ay dareemi doonaan isbeddel weyn maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga iyo taliyaha qaybta iyo qaybta guudow kormeer noogu timid oo iskaashanaya dhammaan waxaan u istaagnay oon rabnaa inaan u tallaabo qaadno ka beddelka waxyaabaha ay bulshadu ka cabteen oo halkan ka jira soo dhawaadaan leenahay waxaanan ugu ballama in bil gudaheed isbeddel dhabgu uu ka yimaado arrintan insha allah tacaala haddii allah awoodu la yidhaah waxaana lagu gaari karaa iskaashi iyo in loo adkaysto wax meesha ka jiraya ku dhacaya cid kastana waxaan leenahay cidda loo socday adiga maaha cid kasta oo wax dhibaato ku ah qabada waa hadaad adigu dhibaato ku tahay ka dhaf hadaada dhibaato ku ahayn cidi kuma socoto laakiin maanta waxaa suurtagal ah inaan intaa ka badan loo qaadan karin madaxdeynana ayna amartay in wax laga bedeli degaan ayaa dowladnimada ka jirta waana mahadsantahay soo dhawaada
waxa waxaan la diyaar u nahay in amniga degmada wax laga qabto maamulka gobolka iyo qaybta wax naga gaarsiinay sheekh cabasho ku-aadan degmada kaaraan
aad buu mahadsan yahay maxamuud sofaysane oo warbixintaasi aad maqasheen inoo soo diyaariyey barnaamijka waa faaqiidaada wararka halkaad nagala socotaana waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa hambalyo ka soo jeediyey guusha laga gaaray dhammaystirka doorashada sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya waxaana uu ku bogaadiyey ra-iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen roble dadaalka uu ku bixiyey dardargelinta howlaha doorashooyinka dalka madaxweynaha ayaa xusay in sida xilkasnimada leh ee madaxda dowlad goboleedyada ay usoo gudbiyeen musharaxyada inay tahay waajibaad qaran oo ay guteen oo saarnayd mas-uuliyiintaasi iyadoo sidoo kalena uu sheegay in dadaalo adag laga soo maray dhamaystirka mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya sidoo kale madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bogaadiyey xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka gudiyada amniga doorashooyinka ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya iyo dhammaan dadka ka qayb qaatay howlaha doorashooyinka dalka iyo guud ahaanba xubnaha baarlamaanka soomaaliya ee cusub ee lasoo doortay madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale hambalyo u diray dhammaan konton iyo afarta sanatar ee loo doortay aqalka sare waxa uuna alla uga baryey inuu u fududeeyo gudashada waajibaadka qaran ee saaran warbixintaasina waxay ahayd war-saxaafeed ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo haddii aanu eegno magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in ciidanka buliiska jubbaland ay gacanta ku soo dhigeen dad loo haysto in ay ku mashquulsanaayeen oo ay faraha kula jireen maandooriyaha kala duwan ee xashiiska iyo khamriga oo ay isticmaalayeen islamarkaana ka ganacsanayeen taliyaha booliiska maamulka jubbaland ayaa saxaafadda u soo bandhigay kadib markii uu gacanta ku soo dhigay waxaana uu yidhi
sameeyey magaalada kismaayo ee lagu soo qabtay ee siddeed jirgaan oo qamri ah oo lagu sameeyey gudaha magaalada kismaayo ee kaasi oo uu kaga ganacsanayey ama lagu dhibaateynayay dadka da'yarta ee ku nool magaalada kismaayo kuwaasi oo ciidanka booliiska ay gacanta ku soo dhigeen ninkii karinayey loogu tagay gurigiisii isagoo oo karinaya qamriga waxaan saakay kusoo wareejinay xafiiska xeer ilaalinta si loo marsiiyo ciqaabta uu leeyahay iyo wixii sharciga uu u qoondeeyey haddana waxaan kusoo wareejinay xafiiska xeer ilaalinta waa kuwaas aad arkaysaan sideed jirgaan ee qamriga aheyd iyo qalabkii lagu karinayey iyo ninkii kariyey intaba dhammaantood ayaga oo dhammaystiran wixii qalab ahaa lagu qabtaan xafiiska xeer ilaalinta kusoo wareejinay waxaana rajaynayaa in sharciga wixii uu ku helo la marsiin doono hadduu ilaah yidhaah abshiro cabdirashiid xuseen jubbaland t v kismaayo
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa deegaan ku dhowdhow magaaladaasi burco ee gobolkaasi togdheer ayaa wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in shil gaari uu ka dhacay halkaasi odada ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen walow dhaawacyada dadka ay soo gaareen ay ahaayeen dad ka badan toban ruux haddaba waxaa faahfaahin arrintaasi ku saabsan bixiyey saraakiisha booliiska iyo gudoomiyaha gobolkaasi togdheer iyo mas-uuliyiin kale
waxaan ku sugannahay cusbitaalka guda burco shil gaadhi oo dhacay awgii waxaana la soo gaadhsiiyey laba qof oo meyda oo dhimasho ah iyo koob iyo toban qof oo dhaawaca koob iyo tobanka qof ee dhaawacaa afar ka mida waxaan odhan karaa xaaladooda culus tahay heegan baan ugu jirnaa inaannu daweyno inaannu la tacaalno xaalad kasta oo ay galaan inaannu insha allahu tacaala wakhti ku bixinno sidaan u seefgaran lahayn dadka ilaahayna waxaan ka rajaynaya in ilaahay caafimaad saraacna siiyo kuwa dhaawaca labada dhintay iyo ehelkoodana waxaannu leenahay samir iyo iimaan iyagana ilaahay hau naxariisto shilku wuxuu ka dhacay beer duleedkeeda waxaana sababay laba gaadhi oo isgalay bas iyo xaajiyad cusbitaal guuda burco waxaa caawa la soo gaarsiiyey dhaawac tiradiisu ay tahay koob iyo toban qof kuwaasoo xaaladoodu ay kala duwan tahay laba qof oo dhimasho ah runtii shaqaala caafimaad si wacma uga howlgaleen waana lala tacaalaya ilaa hadda waxa weeyaan xaalkooduna afar ka mida uu culus yahay halka inta kalena ay ladan tahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun xaaladdaas ayaa soo korodhay caawa caawa waxaa shil gaadhi bas ah oo gawaadhada yaryara iyo xaajiyeed ayaa shil ku galay duleedka magaalada beereed runtii waa shil culus buu ahaa waxaa imminka laba mayda iyo koob iyo toban dhaawaca marka ilaahay waxaan ku baryaynaa intii dhimaatana ilaahay jannada inuu ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay inuu badbaadiyo waan u ducaynaynaa dadweynahan waxaan leeyahay dirowalinta bal ha laga taxadiro kun jeerna waanu ku celcelinaa socod dheer iyo maarata xawaaro dheer haddayna xawaaro dheer ku socon waa la badbaadin kari lahaa laakiinse waxaad moodaa inay wax inaga lumaynoo degdeg buu ilaahay inoogu dawgalay shilkaasi waa laba baabuur oo iskalay wuxuunbuu ku biirayaa haw shilalkii badnaa ee gaadiidka iskale ama iskooda u dhaca ay ku sababi jireen kuwaasina inta ugu badan waxa ay ka yimaadaan qaladaadka wadayaasha waa la yaqaanaa inta gaadhi ee u baxa hawdka ama tuulooyinka waa la yaqaanaa inta baabuur ee shirkaduhu leeyihiin ee kiraysta waa la yaqaanaa inta darawal ee mxuuaha wadooyinka isaga goosha gacanta wasaaradda gaadiidka waxaanu ugu baaqaynaa inay dadka gacanta ku dhigaan oo inta la barayo xirfadda wadista in ka badan darawalka mas-uuliyaddiisa waxaa saaran inuu badbaadinta dadkan uu wado ay saaran yihiin haddaanay intaa ka adkayn waa in lagu wareejiyo isu socodka gaadiidka wadooyinka dowladaha hoose dadkan haddaan waxba laga qabanayn maalin kasta
aad buu mahadsanyahay kaasina waxa uu ahaa duqa magaaladaasi burco ee gobolkaasi togdheer waxaana shilalka khasaaraha sababa inta badan ee ka dhaca gobollada dalka sababa burburka wadooyinka iyo xirfadla'aanta gaadiidleyda ka shaqaynaya halkaasi ee ku shaqaynaya gawaarida waaweyn ee xamuulka ah barnaamijka faqidaadda wararka guud ahaantiisa intaas ayuu ku dhan yahay waa farsamadii maxamed cabdi khalaf iyo asli maxamed ibraahim waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay maxamed daahir degene waxaan idinkaga tegayaa heesaa heeska halkudhigiisu yahay barbaaray iyo hobolada waaberi ee fanaaniinta qaranka soomaaliyeed tan iyo intaanu mar kale kulmi doono dhammaantiinba assalaamu calaykum
Thank you.